بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى waxaan sharaxaynaa haddii rabbi idno annagoo ilaahay kaalmaysanayna ilaahayna ka baryaya in uu noo fududeeyo ilaahayna nagu anfaco fi dunya waalaakhira kitaabka yarkaa oo la yidhaahdo usuulu thalaatha waxaana ictimaadaynaa sharaxa uu sharaxay sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala marka kitaabku laba qaybood buu qaybsamayaa qeybta hore waa matniga oo usuulu thalaatha sheekh maxamed ibn cabdilwahaab qeybta hoosena oo waxa weeye tacliiqa hoosna waxaa iskale sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala marka in sha allahu tabaaraka wa tacaala waxa aan akriyeynaa matniga kabacdina markaas sharaxa sheekh cuthaymiin baan ku sharaxayn awalan marka marka ugu horeysa waxaan tarjumo yar ka bixinaynaa oo tilmaamaynaa labada shiikh haddii rabbi no shiikha mu-alifka oo kitaabka qoray asalkiisa magaciisa waxaa asal ugu la qabaa oo waxa weeye loo yaqaanaa macruuf shaykhulislaam marka la leeyahay shaykhulislaamna macnaheedu waxa weeye waa sheikh diinta islaamka ku weynaaday oo usoo adeegay oo culummada ka mid a ee looma jeedo inuu isagu ummadda oo dhan sheikh u yahay ee waxaa loo jeedaa macnaha waa shaykhun fi lislaam sheikh caalim oo weyn oo culummada islaamka ka mid a culummada ahlusunna waljamaca ka mid a ayaa loo jeeda magaciisuna waa maxamed ibn cabdilwahaab ayaa la yidhaha magaciisa waa qabiilka min bani tamiim buu ka dhashay waa sacuudiyaan waa culummadii macruufka oo waaweyn oo sacuudiga aimada sacuudiga ka soo baxay ayuu ka mid yahay waxa uu dhashay shaykhu raximah llahu tacaala sanadku markuu ahaa kun iyo boqol iyo shan iyo toban hijiriyada markuu ahaa ayuu ku dhashay beledka alcuyeyna ayuu ku dhashay halkaa ayuu ku koray oo waxa weeye uu ku barbaaray dacwadiisa iyo wanaaggiisa iyo cilmiga uu ka tegayna aada iyo aad bay u badan tahay kutub badan oo mu-alifaada oo weliba caqiido u badan ayuu leeyahay iyo fataawoba kitaabkiisa macruufka kitaabu tawxiid oo aad iyo aada u wanaagsan buu leeyahay kashu shubahaad buu leeyahay oo qoray alkabair kitaab la yidhahduu leeyaho uu qoray usuulu talaatahana ka mid a kutub badan oo kalena waa leeyahay oo wax walba isugu jirta aadaabu mashi ila lmasaa'il asala iyo way badan yihiin marka fataawooyin badanna waa leeyahay waana sheekh caalima oo macruufa oo culammada ahlusunna waljamaaca aada iyo aada u ictimaadaan xilli waxa uu soo baxay oo dadka diinta ugu yeeray ay dacwada aada iyo aada ugu badan tahay dacwat alqubuur qabriyada la dul dhoobnaa oo aada iyo aada qabuuraha loo ictimaadi jiray markaasuu uga digay dadkii oo tawxiidka ugu yeeray oo caqiidada ugu yeeray oo yara war iska daaya waxaan waa shirkiya ilaahayna waa barakeeyey oo waxa weye dacwadiisii ilaahay waa barakeeyey waa dacwadan hadda maanta dacwa salafiya oo sacuudiga xooga ku leh waa shaykhii aasaasay oo waxa weye maaragtay tajdiidiyey horey bay usoo jirtay laakiin wuu cusboonaysiiyey oo waxa weye aada iyo aad bu dadka ugu yeel sheikha raximah llahu tacaala waxa uu dhintay hijriyadu markay ahayd kun iyo laba boqol iyo lixdii ayuu dhintay maantana kun iyo afar boqol baynu ku dhownahay adigu taqriiban muddo badan buu mootan yahay ilaahay ha u naxariisto hana geeyo jannatu firdows ilaclaa wanaagga u inooga tegay innagana allah inagu anfaco intaa ayaan uga gudbaynaa oo muqadimadiis aynu maa tarjumadiisa uga gudbaynaa waxaan ku xijinaynaa tarjumada sheekh cuthaymein oo sharaxay isagana kitaabka oo sharaxa saaray isagana magaciisa waaa kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu cabdallah magaciisana waa moxamed marka kunyo waa qofka ilmihiisa in loogu magac daro marka soomaalidu aad uma isticmaasho carabtu waxay isticmaalaan kunya iyo magac iyo laqab soomaalidu laakiin magaca iyo naynaadta isticmaalaan laqabka waa naynaadta kunyada aad uma isticmaalaan marka abu cabdallah waa kunyadiisa moxamed ibni saalix ibni moxamed ibni cuthaymiinna waa magaciisa alwahibiy marka maxamed ibn cuthaymiin baa loo soo gaabiyaa laakiin cuthaymiin waa awowgiisa labaad awowgiisa dambe weeye ha awowgiis waayo isagoo moxamed ibni saalix ibni moxamed ibni cuthaymiin marka waa awowgiisa labaad ayaa cuthaymiin la yihahdaa ibni cuthaymiin baa loo soo gaabiya laakiin waxa uu ku dhashay magaalada la yihahda cunaysa oo sacuudiya ka tirsan bishii ramadaan الsaaبع والعشhرين min شhaهri رamaضاn اlmubaarak bisha رamaضاan sanadku markaa kun iyo saddex boqol iyo afartan iyo toddobadii hijriyada sabca و arbaciin و talaata miئa و alf hijriya ayuu dhashay oo waxay magaaladaa ku dhashay wuxuu ku barbaaray marka halkaas oo isaga oo yar qur-aanka iyo diinta bartay cilmiga aad iyo aad u dhex galay culumo fara badan buu leeyahay culimmadiisana sheikha ugu badan oo waxa weye loo tiriyo waxa weye sheekh naasir sacdi sheikhan caalimka ah oo waxa weye muftiga ahaayo kutubta badan le sida tafsiirka oo kale leh ayaa waxa weeye culimmadiisa ugu waaweyn markuu sheekhiisii dhintayna isagaaba majliskii sheekhiisa qabtay oo waxa weeye dadka dacwada beri jiray ilaa uu ka dhintay isaguna dhowaan halkaa uu ku dhintay oo waxa weeye sidii uu u waday ayuu halkaas waxa weeye ku dhintay dhowaan waxaa waxyaalaha muhiimka ah oo aada iyo aad uu caam ku ahaa tawaaduc iyo waxa weye dabacsanaan iyo nashrulcilmi kutubtiisa lama soo koobi kara maanta aad iyo aad bay u badan yihiin waxyaalaha uu ku caambaxay waxaa ka mid ahayd inuu xukumka iyo qaadinimo iyo inuu xukum qabto iyo inuu diiday oo aada iyo aada uga cududaartay oo waxa weye markii xataa loo bandhigay inuu ka cararay oo diiday oo uu doortay inuu masaajidkaa fadhiyo nashrulcilm faafiyo cilmigiisiina maanta ilaahay ummadoodan ku anfacay ilaahay ha ka abaalmariyo jannat lfirdows ilaclaana ha geeyo aamiin insha allahu tabaaraka watacaala waxaynu bilaabaynaa marka kitaabka sheikhu waxa uu ka bilaabay kitaabka bismi illaahi araxmaan araxiim bisimka ilaahay ayuu ka bilaabay isaga oo shaykhu ku dayanaya iqtidaa'an bikitaab illahi subxaana wa tacaala kitaabka ilaahay waxa uu ka bilaabmaa bismi illahi raxmaan araxiim sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka bilaabi jiray marku uu risaalo qorayo sidii risaaladii uu u qoray hiraqla oo waxa weeye saxiix lbukhaari iyo kulli ay wariyeen bismi illaahi raxmaan raxiim buu ka bilaabay sidoo kale maalintii sulxu lxudaybiya markuu la heshiinayey waxa weeye nimankii qurayshtahaa wuxuu yidhi qor cali oo ka bilow bismi illahi raxmaan raxiim kabacdi markii ay suhayl ninkii uu heshiiska u gelayey uu diiday oo markaa la tirtiray laakiin nebigu wax walba uu qorayo wuxuu ka bilaabi jiray bismi illahi raxmaan raxiim ama bismillah waxaa kala duwan marka nebigu markuu muxaadaro jeedinayo ama dadka wacdinayo waxa uu ka bilaabi jiray ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuh istiftaax baa la yidhahda taasi waa khudabka markuu laakiin uu wax qorayo waxa uu ka bilaabi jiray bismi illahi raxmaan raxiim marka culamadu waxay leeyihiin sunnuhu waxa weeye markii wax la qorayo in bismi illahi raxmaan raxiim laga bilaabo markii la khudbaynayo oo dadka la waaninayo la wacdinayana ina alxamda lilahi laga bilaabo saas weeye sunno amaa waxa uu sheegay sheekh cuthaymiin uu sharax ku sheegay oo uu soo arooriyey xadiidka كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر حديث كاسي واحد ضعيفة oo waxa weeye sheekh albani raximah allahu tacaala duruqdiisa oo dhan uu ku daciifinaya irwaal qaliilka marka xadiis sugan ma aha oo waxa waxba laga qaadan mayo ee waxa lagu dayanayo waa kitaabka ilaahay oo bismi illahi raxmaan raxiim ka bilaama iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnihiisii uu ka bilaabi jiray saas amaa macnaha bisinka bisinka waxa ugu horeeya waa xarfu jarw waa ba wey ba'duna waa min xuruufi aljarw oo isimka ka dambeeya hoos dhig marka bismi marka la yidhaahdo aljaru walmajruur ayaa la yidhahdaa kii wax jaray iyo kii lagu jaray oo lagu hoos dhigay ficil baa marka meeshaan ka maqan waxa weeye macnaha bismi illaahi aktubu weeye macnaha loo jeedo bismi illaahi aktubu ey isimka ilaahay baan kaalmaysanaya oo waxa weeye ku qorayaa kitaabkan isaga ayaan kaalmaysanaya waa tabaruk marka marka waxaa saa loogu gelayaa oo ficilka loo dibdhigayaa bismi illaahi aktuba la odhanayaa awalan inuu ku tuso atabaruk in ilaahay isimkiisa la barakaysanayo haddana uu ku tuso xasri in allah subxaana wa tacaala maaha cid kale oo la barakaysanayo oo la kaalmaysanayo ayna jirin marka bismi illaahi aktubu ayaa meesha ku xadfay ama bismi illahi raxmaan raxiim ay aktubu isimka ilaahay ayaan kaalmaysanayaa oon ku qorayaa kitaabkan amaa lafdiga allah lafdiga allah keliya waa allah waxaa la yidhahdaa calamun cala albaari waa lafdu jalaala la yidhahda allah ayaa lagu magacaabaa cid kalena laguma magacaabo waa isimka ilaahay uu leeyahay asmaada kale oo dhan say u dhan yihiin isaga ayay taabic u yihiin oo waxa weeye ay daba joogaan oo ay sifaynayaan oo nacti ka yihiin laakiin isagu waxa weeye waa isimka calamkaa oo allah subxaanahu wa tacaala loo yaqaano marka wuxuu leeyahy shekh cuthaymiin raximah allahu tacaala xataa qawluhu tacaala kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulmaati ila annuuri biidni rabbihim ila siraadi alcasiizi alxamiid allahi aladi lahu ma fi samaawaat marka markii hore markii lasoo sheegay alcasiiz iyo allahigani uma noqonayo sifo kuwii ka horreeyey isaga ayay sifo u yihiin marka waa ismun waxa weeye cala albaari allah ayaa lagu magacaabaa cid kalena looma bixin karo cid kale haddii loo bixiyo waxa weeye waa gaalnimo iyo waxa weeye waxaan bannaanayn marka ilaahay baa magacaa iska leh cid kalena shaqa kuma leh amaa isimka arraxmaan waa ismun min alasmaa'i almukhtasa kadalika billah ilaahay ayaa gaar u leh arraxmaan laa yutlaqu calaa gayri cid kale arraxmaan looma bixiyo macnihiisuna waa maxay macnihiisu waxa weeye arraxmaan macnaahu almuttasifu biraxmati alwaasica haakada fasarahu sheekh cuthaymiin raximah llah saasuu ku fasiray macnaa arraxmaan macnihiisu waxa weeye almuttasifu kii ku tilmaanaa biraxmati naxariis alwaasica oo weyna badan alraxiimna yuطlaqu cala allahi wa calaa gayrih alraxiim ilaahayna waa loo bixiya cid kalena waa loo bixiya oo nebiga ra-uufun raxiim baa layihi waa raxiim baa layihi nebigu marka alraxiim macnihiisu isaguna waxa weeye oo uu noqonaya alraxiim ay almuusilu raxmatahu kii naxariistiisa gaarsiinayey waxa weeye ciddii uu doono ayaa arraxmaan laya marka alraxiim yuطlaqu cala allahi wa calaa gayrih macnaheeduna waxa weeye duraxmati alwaasila raxmad iyo naxariis buu u saaxiib yahay oo leeyahay cidduu doono uu gaarsiiyo qaala sheekh cuseymein wuxuu yihi faaraxmaanu duraxmati alwaasica waalraxiimu duraxmati alwaasila marka midka hore alraxmaan waa alraxmat alwaasica raxma ballaaran alraxiimna alraxmatu alwaasila weye kii gaarsiinayay fa idaa jamaca hadday kulmaan marka saara waxay noqonay saara almuraadu muraadki wuxuu noqonayaa biraxiim almuusilu raxmatahu ilaa man yashaau min cibaadi allihii raxiimka ah oo naxariistiisa ciddii uu doono gaarsiinay kama qaala tacaala yucadibu man yashaau wayarxamu man yashaa wailayhi tuqlabuun marka macnaha oo kooban waxa weeye alraxmaan waa allihii naxariista badan lahaa alraxiimna waa allihii u naxariisanayay ciddii uu doono labadooda markii laysku darana waa kii ku sifaysnaa naxariis oo u naxariista addoommadiisa qaar kale culummadu waxay ku fasiraan alraxmaan kii u naxariisanayay makhluuqaadkiisa oo dhan gaal iyo islaam baa adduunyada ugu naxariisanayay alraxiim gaar ugu naxariisanayay addoommadiisa waxa weeye ee mu'miniinta aakhira ugu naxariisanayay marka bismi illahi araxmaan araxiim intaas ayaan uga gudbaynaa qaala sheiku raximah llahu tacaala wuxuu yidhi waa mualifke iclam ogow raximaka allahu allah ha kuu naxariiste annahu yajibu calayna annahu arrinku inuu yahay yajibu inay waajib nagu tahay calaynaa dusheenna tacallamu inaynu baranno arbaci masaa'il afar arrimood afar masalo inaynu baranno inay waajib inoogu tahay waynaad ogaataa afar dhowrkaan eray marka aynu ere erey u sharaxno awalan macnaha iclam waa amar uu ina amray sheiku inaynu wax baranno cilmi yeelanno cilmina maxaa la yidhaahdaa sheekh cuthaymein waxa u qeybiyey waxa uu yidhi horta awalan cilmi waxaa la yidhaahdaa idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman cilmi horta waxa la yidhaha waxa aad garanaysid ood si dhaba u garanaysid oo aan shaki ku jirin oo aan wax shaki iyo waxa weeye khalad kaaga jira uuna jirin oo aad si saxa u garanaysid ayaa cilmi la yidhahda wuuna qaybsamaayo maraatib ayuu leeyahay idraaku idraaku waa haleelidda aad wixii gaaraysa marka idraaku shay-i ayaa waxa u qaybsamaa lix martabadood awalan waa cilmiga marka tan ugu fiican weeye shaygaa inaad fahantid ood garatid waa cilmiga idraaga ugu fiican waa alcilm wa huwa idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaazima waa inaad si saxa wixii u garatid waxaa ku xiga aljahlu lbasiit wixii ma garanaysid bilkuliya wa huwa cadamu lidraaki bilkuliya jaahil baa tahay wixii ma garanaysid waxaa tiri ma garanayo waad ogtahay inaada garanayo kaa waxaa la yidhaha marka aljahlu lbasiit waxaa jira jahli marka xun baa jira oo la yidhaahdo aljahlu lmurakab waxa weeye inaadan wixii garanaynin haddana aada leedahay waan garanay marka jaahil baad wixii ka tahay haddana waxaad jaahil ka tahay naftaadii oo wixii oo aadan garanaynin baad isku qabtaa inaad garanayso kan saddexa kan afraad waxa weeye alwahmu wixii baad si khadaa u fahmaysa kan shanaadna waxa weeye ashaku wixii shaki baa kaaga jira kan lixaadna waxa weeye waa addannu wixii saasaad u malaynaysaa laakiin inuu sida kale yahayna waa dhici karta intaasi marka waa idraagii lakin cilmi baynu inagu hadda u baahnaa alcilmu huwa idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaazima inaad wixii si saxa u garatid ayaa la yihahdaa cilmi qaala sheekh cusaymiin raxima llah wuxuu yihi walcilmu yanqasimu ilaa qismayn daruuriyun wa nadariy daruuri waxaa la yidhahdaa cilmiga qof walba uu garanaayo dabku inuu wax guboo kale qof walba waa garanaya waxa weeye hal markii la kala baro nis inuu ka yar yahay hal waa la garanaya qof walba hooska iyo qoraxda qof walba waa kala garanaya cilmi daruuri baa la yihahdaa cilmiga uma baahnaa inaad baratid oo waxa weeye lagu baro fitra lagu garta cilmiga nadarigana waxa weeye waa cilmiga u baahan adilada iyo raacraaceeda iyo waxa weeye istimbaadka inaad baaratid u baahan ayaa nadari la yihahdaa in la eego oo lagu dadaalo u baahan sheikhu marka wuxuu yihi iclam raximaka allah allah ha kuu naxariista waa ducawa ay afaada allahu calayka raxmata raxmatahu ilaahay raxmadiisa iyo naxariistiisa dushaada ha ku shubo oo ha kuu naxariisto marka raximaka allahu marka la yidhaahdo oo aan maqfiro iyo lagu darin waa duco loo jeedo ilaahay ha kuu naxariisto oo waxa weeye hana kuu dembi dhaafo mustaqbalkana ha kaa ilaaliyo wax walba oo dhibaataa ha kaa ilaaliyo amaa haddii maqfiro lagu daro waxay noqotaa raximaka allaahuna raxmadduna waxay noqotaa in waxa weeye waxa mustaqbalka soo socda ilaahay inuu ku xifdiyo maqfiraduna waxa weeye wixii tegay oo dunuuba ilahay inuu kuu dhaafo sheekh cuthaymiin wuxuu yihi raximah llah samiica mualifku waxa uu kutusayaa markaa inuu aad iyo aad qofka qaariga ah oo waxa weeye aad iyo aad uu cinaayo u siinayo oo ugu turayo oo waxa weye maadaama uu duca ku bilaabay iclam raximaka allah anahu yajibu calayna tacallamu arbaca masaa'il waxaa waajib inagu ah buu yidhi haddaan nahay muslimiintii afar masale inaan baranno hadihi lmasaa'il markaa oo uu shiiku sheegay oo uu soo wado waxa weeye waa usuul diin wa waa diintoo dhan baa ku dul wareegaysa bal aynu aragna marka afartaa masalo oo waxa weye ina barayo alula midda ugu horeysa waa alcilmu tan ugu horeysa waa alcilmu cilmi inaynu u yeelano inaynu cilmi yeelano oo maxaynu cilmi u yeelanaynaa wa huwa cilmiguna waa macrifatu llahi alla in la barto wey wa macrifatu d nabiyihi nebigiisa la barto wey wa macrifatu diini lislaami biladilla diinta islaamkana adilo iyo daliil ugu barta wey marka qodobka ugu horeeya afartii masalo uu yidhi aynu baranno wuxuu noqday alcilmu cilmigiina muxuu ku tacriifiyey macrifatullaahi alla in la barto nebiga la barto diinta islaamka la barto taa ayaa cilmi la yidhaahda marka aynu sharaxno bal tacriiftaan uu shiiku inoo tacriifiyey marka wuxuu inoo tacriifinayaa masalada koowaad oo ah alcilmu wa huwa cilmigii macrifatullaahi alla la barto wey allah sidee loo baranayaa allah subxaana wa tacaala waxaa loo baranayaa macrifa bilqalbi qalbigaa laga baranaya macrifadaasoo tastalzimu qubuula maa sharacahu allahu subxaana wa tacaala wixii ilaahay sharciyeeyey barasho kuu hogaaminaysaa la raba oo loo hoggaansamayo oo waxa weeye la isku xukumayo oo wax walba uu nebigu la yimid calayhi salaatu wassalaam inaad raacdid oo waxa weeye aada garatid oo aad ku baratid cilmi daliil ah shareecada islaamkana saa ku raacdid ayaad ku baranaysaa allah subxaana wa tacala marka allah markaa baratid inuu khaaliqaagii yahay macbuudkaad caabudaysid yahay raasiqa ku abuuraya yahay cid kale aynan waxba samayn karin keligii cibaadada xaq u leeyahay laa macbuuda bixaqin ila llah aa baratid waa inaad u hoggaansantaa wax walba oo waxa weeye uu ku sharciyeeyey laba arrimood baa marka lagu barta kitaabka iyo sunnaha inaad ka baratid oo adilada kitaabka iyo sunnaha aada baratid oo faclam annahu laa ilaha illa allah adilada aad baratid oo aad cilmi u yeelatid shareecada islaamka iyo ilaahay sifaadkiisa aad baratid iyo inaad eegtid waxa weeye aayaadka kowniga ah buuraha samada dhulka khalqiga wax walba allah subxaana wa tacala waxau yidhi wafi lardi aayaatun lilmuqiniin wa fii anfusikum afalaa tubsiruun dhulka waxaa idinku sugan baa layihi aayaad calaamado qofkii wax garanay oo wax suganayo iimaan leh naftiina xataa miidan eegeyn baa la yidhi cilmi baa ku sugan iyo aaya marka labadaa arrimood baa lagu barta aayaadka ilaahay inaad eegtid oo kowniga iyo inaad diinta ilaahay baratid labadaasaa ilaahay lagu bartaa laakiin macrifadaad ilaahay baranaysid waa inay kugu bixisaa ood u hoggaansantaa diintiisa inaad raacdid oo shareecadiisa u hoggaansantid waa midda waa tacriifta juska koowaad macrifatullah wa macrifatu nabiyihi nebiga ayaa la baranaya macrifatu nabiyi sala la ala slam ay macrifatu rasuulihi moxamed sala allahu calayh waali wasalam barasho ayaad baranaysaa ay ka dhalanayso inaad aqbashid wax walba oo uu la yimid wax walba oo uu kuu sheegayna inaad rumaysid wax walba oo uu ku amray inaad waxa weeye u hoggaansantid inaad wax walba oo kaa nahayina bannaanka ka martid intaasaa marka ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa macrifa tastalzimu qubuula maa jaa bihi min alhadyi min alhuda wa diini alxaqi inaad horta aqbashid wax walba oo la yimid waa kow waa midda koowaad wa tasdiiquhu inaad rumaysid fii ma ja fii ma akhbara wax walba uu sheegay wa imtithaalu maa amarahu inaad u hoggaansantid wax walba oo uu ku amray inaad u hoggaansantid waijtinaabu maa nahaa canhu wazajr wax walba uu nahayana inaad banaanka ka martid وتحكيم شريعته إنad isku xukuntid شhaريicadiisa والرضا inaad ku raali noqotid marka لdaa arimood waa in la helaa markaad nebiga baratid waa inay ka dhalataa inaad waxa wey wax walba ula yimid aad aqbashid waa inay ka dhalataa inaad rumaysid wax walba kuu sheegay waa inay ka dhalataa inaad uhogaansantid amarkiisa nahyigiisa inaad banaanka ka martid wuxuu nahyey inaad isku xukumtid shareecadiisa inaad raalli ku noqotid wixii uu xukumay allah waxa uu yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt wayusallimuu tasliima ilahay waxau yidhi rumayn mayaanoo iimaan kaamila laga heli mayo falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ilaa ay isku xukumaan adiga xukunkaa dhigtaanoo waxay isku khilaafaanba adiga ay kula yimaadaan haddana raalli ku noqdaan wixii adigu aad ku xukuntay oo ay hoggaansamaan marka inamaa kaana qawla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuuli liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waaطacna wa ulaa'ika hum almuflixuun ilahay waxa uu yidhi mu'miniintu waxa weeye sifaadkooda waa kuwa marka loogu yeedho waxa weeye ilaahay diintiisa iyo in lagu xukumo samicnaa waaqacnaa yidhaahda kuwaa wey aayado badan baa marka ilaahay nagu amray in nebiga loo celiyo oo lagu xukuntamo fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir dalika khayru waxsanu ta'wiila taasaa idin fiican ba layidhi u celiya baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wax walbaad isku khilaaftaan diintii u celiya kitaabka iyo nebiga markuu noolaa nebigaa loo celinaya iyo waxa weeye hadduu dhintayna kitaabka ilaahay waxaa loo celinayaa iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam inaynu khilaafno amarkiisana waa iska ilaalinaynaa ilahay baa yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ha iska ilaaliyeen buu yidhi kuwa khilaafaya nebiga amarkiisa fitna inay ku dhacdo ama waxa weeye cadaab aliima saarto waxa uu yidhi imaamu axmed raximah allahu tacaala atadruuna ma lfitna fitnada ma garanaysa waxaa laga yaabaa haddii uu qofku radiyo qowlka nebiga wax ka mid a oo uu sunnihii nebiga khilaafo qalbigiisa ilaahay zeyq inuu ku tuuro halaag oo markaa uu dhumo oo waxa weye diintuba geli weydo oo uu halaagsano ayaa dhici karta marka aada iyo aad laysaga ilaaliyo in la khilaafo hadyiga nebiga calayhi salaatu wassalaam wa macrifatu diin alislaami biladilla macrifada loo yeelanayo diinta islaamkana barasho waa la baranayaa barashada diinta islaamka la baranayo horta sideeda macrifatu diin alislaam alislaam macnihiisa waa laba macno baa lagu fasiraya shekh cusaymiin laba macno ku fasiraya macna alcaam wa macna alkhaas macnaha caamkaa waxa weeye atacabudu lilahi subxaana wa tacaala ilahay in la caabudo oo waxa weeye mundu arsala rusul arsala allahu rusul ilaa iyo rususha ilaahay uu soo diray ilaa qiyaami saaca in ilaahay la caabudo ayaa islaamnimo la yidhaahdaa oo nebiyadii horeoo dhan islaam bay ahaayeen oo waxa weeye diimihii ay la yimaadeen oo dhan ina diina cinda allahi alislaam waxa weye islaam bay ahaayeen kulligoodna kelimatu tawxiid bay ugu yeerayeen oo muslimiin bay ahaayeen waa kaa u dhahaya nabiyullahi ibraahim iyo ismaaciil markay xajka dhisayeen beytka rabbanaa wajcalnaa muslimayni lak ha id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin ha marka kulli diinta islaamku nebiyullaahi aadam laga soo bilaabo ilaa qiyaam saaca inta ilaahay la caabudayo waxa lagu caabudayo wixii islaamnimo wa in ilaahay la caabudo oo si dhaba loo caabudo marka rusushii hore oo la soo diray qolo walba rasuulkii loo soo diray haddii ay rumeeyeen xilligoodaa muslimiin bay ahaayeen hadda yahuud markii ay intii rumaysay nabiyullaahi muusa muslimiin bay ahaayeen nasaarana intii nabiyullaahi ciisa rumaysay muslimiin bay ahaayeen laakiin islaamnimadii waxay joogsatay oy arrin khaasa noqotay markii nebi maxamed la soo diray marka midda khaaska ah waxa weeye maalintii nebi maxamed la soo diray calayhi salaatu wassalaam ilaa qiyaami saaca qof walba oo nebi maxamed rumeeyeyna nebi maxamed qofkii rumeeya waa muslim qofkii diidana waa gaal weeye oo muslim ma aha haddaba yahuudi waxay muslimiin ahaayeen nebi maxamed intaan la soo dirin ciddii rumaysay nebi muuse maalinta nebi maxamed ku gaaloobeen gaalay noqdeen nasaarana sidoo kale maalintii nebi maxamed la soo diray wixii ku gaaloobay gaalay noqdeen wixii rumeeyeyna muslimiin bay noqdeen warka macnaha marka guud oo islaamnimada waasa oo in diinta islaamka ina addiina cinda allahi alislam buu yidhi ilaahay waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofkii diinta islaamka meelaan ahayn wax ka raadiya ilaahay kama aqbalayo waka waana diintaa ilaahay uu dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina diintaa ilaahay yowma carafa dhammaystiray oo nebi maxamed kusoo degtay yowma carafa isagoo carafo taagan aayadda ay kusoo degtay ayaa la yidhaahdaa islaam waana in dariiqii nebi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wassalaam lagu caabudo allah subxaana wa tacala ama biladilla qowluhu biladilla waa jamcu daliil wa daliil baa lagu baranaya taqliid lama ogola adiladu marka waa qaala allahu wa qaala rasuuluhu wa qaala asaxaaba kitaabka iyo sunnaha loo noqonaya taa ayaa lagu baranayaa hadda tusaale aynu soo qaadano sida nebiga calayhi salaatu wasalaam adiladu laba nooc bay noqotaa baynu nihi in qaala allahu qaala rasuuluhu iyo lagu barto iyo in feker iyo nadarka lagu bartoo waxyaalaha qofku uu arkayo uu ku fahmo waxaan matalan nebiga aan soo qaadano allah waxau yidhi nabiga calayhi salatu slam muxamedun rasuulu llah nebi maxamed waa rasuulka ilaahay wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul waa rasuul un nebi maxamed calayhi salatu wasalaam taas ilahay baa marka inoo sheegay laakiin markaynu eegno waxyaalihii nebigu la yimid mucjisaadkiisii runtiisii qur-aankan mucjisadaa uu la yimidna caqliyan waxaan garan karnaa markaa inay tahay arrin waxa weeye maaragtay mucjisa oo markaa caqligaaga aad ka dareemi karta haddaba qodobkaa koowaad oo ugu horeeya oo afarta waajibka inagu ah inaynu baranno oo alcilmi ah waxuu noqday wa huwa macrifat اllahi inaad ilaahay baratid wa macrifatu nabiy nebi moxamed aad baratid calayhi salaatu wasalaam moxamed ibn cabdillaahi tacriiftiisuna inoo imaan doontaa wa macrifatu diin alislaami biladilla saddexdaas ayaad markaas aqoon u yeelanaysa cilmigay hoosgelayaan marka masalada labaad athaaniya waa masalada labaad wey waa alcamalu bihi waa afartii masalooynu baranaynay tii labaad wey waa alcamalu bihi wixii aada baratay inaad ku camal fashid wey wixii aada baratay ood adilada u yeeratay inaad ku camal fashid baa la raba sababtu waxay tahay haddaad wax inta cilmi u yeelatid aadan baran waxaad noqonaysaa khatar baad ku dhacay haddaad cilmi inta u yeelatid wixii aadan ku camal falin khatar baad ku dhacay haddaba marka waxaad cilmiga u yeelanay waxaad cilmiga u yeeratay macrifadii aada ilaahay soo baratay macrifadii aada waxa weeye nebiga soo baratay macrifadii diinta islaamka aada baratay alcamalu bihi ku camalfal marka oo ula imow camal ula imow oo hadday caqiide tahay ictiqaad hadday ficil la samaynayo tahay samee hadday tahay xumaan laga tegayo banaanka kamar qaala sheekh cuthaymiin waxau yidhi walcamalu fi lxaqiiqa huwa hamarat lcilmi wey waa mirihii cilmiga laga guranayay sax waa mirihii cilmiga laga guranayay haddaadan marka cilmigii aada baratay ku camal falin wuxuu yidhi shiikhu qofkii cilmi inta yeesha faman camila faman camila bilaa cilmin faqad shaabaha nasaara qofkii jahli ilaahay ku caabuda nasaaro oo daaliina ilaahay uu yidhi wala daaliin gayr lmaqdubi calayhim wala daaliin waa inaga ilahay ka baryayna ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim ilaahu nagu toosiy oo nagu dar kuwii wanaagsanaa jidkoodii aada u nicmaysay gayr lmaqduubi calayhim wala daaliin laakiin kuwaad u carootay iyo kuwii dhumay labadaa jidkooda ilaahu nagu darin oo naga ilaali baynu ilahay ka baryaynaa kuwa dhumay waa nasaaro weeyo jahli bay ilaahay ku caabudeen ciise waa wiilka ilahay bare yahuudna iyaguna ilaahay baa u caroodayo cilmi bay yeesheen cilmigiibay ilaahay kuma ay caabudin way ku gaaloobeen haddaba sheikh cuthaymiin waxa uu yidhi qofka inta jahli ilaahay ku caabuda aan cilmi lahayn nasaaruu shabahay qofka cilmi isagoo leh ilaahay aabudi waayo ku gaaloobana waxa uu shabahayaa yahuud labadaba walciyaadu billah in la iska ilaaliyo marka alcamalu bihi macnaheedu waxa weeye inaad ku camal fashid ood la timaadid wixii aad baratay oo cilmi u yeelatay waa lagu weydiina aakhiro athalita midda saddexaad waxa weeye addacwatu ilayh inaad ilaahay dadka ugu yee addacwatu inaad ugu yeertid ilayhi e ilaa hada alcilm cilmigaa aa baratay oo ilaahay uu soo dejiyey inaad dadka ugu yeertid inay cilmigii bartaan inay macrifo u yeeshaan ilaahay inay macrifo u yeeshaan waxa weye nabiga calayhi isalaatu wassalaam ay addacwatu ilaa maa jaa bihi arasuul sala allahu calay wasalam diinta islaamka oo nebi maxamed la yimid inaad u yeeratid cilmi aad u yeeratay inaad dadka ugu yeertid baa la rabaa dariiqan loogu yeerayana waa dariiqan ilaahay oo caddeeyey maraatib bay leedahay ilaahay baa yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii haya axsan saddex arrimood baa lainoo sheegay udcu baa layidhi ilaa sabiili rabbika bilxikma xikmad ugu yeer si wanaagsan xikmaddu waxa weeye waa wadcu shayi fii mawdicih shayga in booskiisa la dhigaa xikma la yidhahda macnaha meeshii ku habboonay waanada meeshii ku habboonayd inaad dhigto waalmawcida inaad dadkii waanaysid oo aad waxa weye si fiican u waanaysid alxasana wanaagsan ee aan xumaani ku jirin wajaadilhum bilatii hiya axsan kii kula doodana si tartiiba oo wanaagsan uga dhaadhiciyo oo ula dood derajada afaadna waxa weeye waa qaabka gaalada loola doodo walaa tujaadiluu ahla alkitaabi illa bilatii hiya axsan baa yidhi ilaahay ila aladiina dalamuu kuwii dulmiga la yimid mooye inta kale si wanaagsan oo tartiiba ula doodaan waka haddaba qofka daaciga noqonaya oo dadka dacwada ugu yeeraya kow waa inuu cilmi yeeshaa leannahu nb allah waxa uu yidhi isagoo nebiga la hadlaya qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacani waka qul waxaad ahdaa nebi maxamed haadihi sabiili aniga wakaa dariiqaygi adcuu ila allahi calaa basiira ay calaa cilmi anigu dadka cilmi baan ugu yeeraya jahli ugu yeerimayo aniga iyo ciddii raacday cilmi baan dadka ugu yeerayna marka cilmigii waxaa loo baahan yahay inaad cilmi baratid kow waa midda ugu horeysa haddana markaa inaad dacwada qaabkeedii baratid oo waxa weeye kayfiyadii aad dadka ugu yeeraysay xaalka qaabka uu yahay qofku inaad baratid marka sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala waxa uu leeyahay qofka daaciga ah waxaa laga rabaa inuu awalan xukumka sharciga barto oo cilmi uu leeyahay haddana uu barto kayfiyatu dacwa qaabku ugu yeeri lahay haddana uu barto oo garanayo xaalulmadcuwi qofkan uu ugu yeerayo dacwada qaabkiisa iyo xaalkiisa iyo sida uu ku sugan yahay iyo waxa uu ka nahayanayo iyo waxa uu amrayo inaad kala garata amaa majaalka dacwadu waa badan yahay oo ma aha in la yidhaahdo culummada keliya iyo ducaadda iyo a'immada iyo ayaa laga sugayaa ma aha qofku dacwada meel walbaad kaga qayb qaadan kartaa meel walba ayaad kaga qayb qaadan kadhaa qoraal bay noqotaa waxay noqotaa muxaadaraat waxay noqotaa duruus la akriyo waxay noqotaa qof walaalkaayo oo aad aragto xumaan samaynaya aad ka naahiyid waxaasoo dhan waa dacwo majaalkeeduna aad iyo aad buu u badan yahay laakiin waxaa la rabaa qofka dacwada ilaahay ugu yeeraya dariiqa saxdaa inuu ugu yeero cilmi u yeesho cilmi inuu u yeesho ee jahli inuusan ugu yeerin dacwada oo dadka loogu yeero dariiqii nebi maxamed weeye calayhi salaatu wassalaam laakiin calaa cilmin wa basiira waa inay cilmi leedahay dad badan baad maanta arkaysaa jahli oo waxa weeye jaahil aan waxba kala garanaynin markaasuu ku leeyahay dad baan ugu yeerayaa dacwada war horta adigu cilmi yeelo oo waxbaro qofka marka dadka ilaahay ugu yeeraya haddii ilaahay ku waafajiyo khayr ood cilmigii baratid oo dadkii markaa dacwadii ugu yeertid bishaaro iyo wanaag badan ayaa ilaahay agti ku yaal nebiguna waa u bishaareeyey oo waxa uu yidhi caliy bna abi aalib maalintii khaybar markuu yidhi unfud calaa rislik calankii intuu u dhiibay ayuu yidhi orod oo aad waxaad degtaa buu yidhi fagaagooda markaad tegtid dacwada ugu yeer ugu yeer horta dacwada inay ilaahay rumeeyaan markaad ugu yeertid wa akhbirhum u sheeg bimaa yajibu calayhim wax waajib ku ah min xaqi illahi xaqi ilaahi waxa ku waajibay fawallahi buu yidhi ilahay baan ku dhaafay lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan ilaahay baan ku dhaartay hal qof inuu ilaahay kugu soo hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan khayrun laka min xumuri nacam xoolaha gedgaduudan geela gedgaduudan muttafaqun caley in geel gedgaduudanoo markaa xoolaha iyagaa ugu fiicnaaye geelaa ugu fiicnaaye geel gedgaduudan in lagu siiyo waxaa kaaga fiican kaaga khayr badan hal qof inuu gacantaada kusoo hanuuniyo sidoo kale fima rawaahu imaamu muslim ayuu nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wassalaam man dacaa ilaa hudaa qofkii dadka ugu yeera hanuun iyo wanaag kaana lahu min alajri mithla ujuuri man tabica cid walba oo wanaaggaa ku raacday ayaa waxa weeye ajarkiisii oo kalaa la siinaaya laa yunqasu min dalika min ujuurihim shaya iyagoon ajarkoodii waxba laga nusqaamin laa yunqasu dalika min ujuurihim shaya iyaga ajarkoodii waa la siinaa kuwii ku raacay adigana waxaa lagu siinayaa ajarkoodii oo kale sidoo kale waman dacaa ilaa dalaala qofkii dadka baadi ugu yeera jahli shirki xumaan dembigoodiioo kaleu isaguna qaadanaya iyagana dembigoodii saara wa kale xadiidkana nebigu waxa uu ku yiri imaamu muslim wariye man dalla calaa khayrin falahu mitla ajri faacili qof wal qofkii dadka khayr tusiya waxa uu leeyahay ajarkii kan uu tusiyey oo kale ayaa la siinayo saa daraaddeed marka wax weyn oo wanaagsan baa ku jira inuu qofku ku dadaalo in uu waxa weeye dadka khayrka ugu yeero wanaag badan baa laga helaa alraabica masalad midda afraad waxa weeye alsabru cala aladaa fiih in lagu sabro asabru in lagu sabro dacwadii dadka loogu yeeraayo cala aladaa fiihi wixii dhiboo kaa soo gaara in lagu sabro sabirku asalka tacriiftiisa waa xabsu nafsi wey nafta in la joojiyaa sabir la yidhaahdaa oo maxaa laga joojinayaa daacada ilaahay waa lagu joojinaya qadarta ilaahayna waa lagu sabir siinaya macsiyadana waa laga joojinaya taas ayaa la yidhaahdaa waxa weeye sabir marka waa xabsu nafsi ayaa la yidhahdaa asalkiisa sabirka waana arrin aad iyo aad u wanaagsan in la sabro waa da'bigii iyo dariiqii nebiyadu ay mareen oo waxa weeye allah subxaana watacala waxau yihi walaqad kudibat rusulu min qablika fasabaruu waa sabreen marka alaa waa sabreen fasabaruu calaa maa kudibuu wauuduu waa la beeniyey waana la dhibay mar haddii marka la beeniyey oo la dhibay waa sabreen ilaa iyo goormay sabreen xataa aataahum amruna ilaa amarka ilaah u yimi innagana marka waa sabraynaa oo waxa weeye dacwada waa in loo sabro ee aan la fududaanin oo waxa weeye aan khaladaad la gelin oo waxa weeye lagu dhicin waxyaala aan ilaahay raalli ka ahayn marka qofku waxaa la rabaa dacwadii inaa u sabirtid sheekh cuthaymiin waxa uu yidhi marka raximahullah ma aha macnaheeda lagu leeyahay marka sabir in haddii aad sabirtid inaad tiraahid ilaa wa ilaa waa inaan anigu helaa faa'iidadii waa inaan arkaa oo guushii aan helaa oo nasrigii ilaahay aan arkaa taasi shardi ma ah waxaa dhici karta adiga in lagu dhibo oo dhibaato badan aad u sabirtid oo aadan nasrigii uunan ku soo gaarin laakiin markaad dhimatid kabacdi ilaahay dacwadaadii barakeeyo oo waxa weeye nasrigii iyo guushii ay timaado dacwadii ilaahay u barakeeyo marka adiga waxaa la rabaa inaad dacwada awoodda saartid naftaada ha fiilinid waxaa la eegayo waxa weeye waa dacwada wey waana dariiqii rususha oo dhan baa la soo dhibay waa la dhibay waa la dilay waa la dhibaateeyey kulli saas daraaddeed baa ilahay waxau leeyahay kadalika ma ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun waa la caayey waa saxaraa la yidhi waa waalan yihiin baa la yidhi waa la dhibay dhib kastaa loo gees wakadalika jacalna likulli nabiyin caduwa min almujrimiin mujrimiin cadow ah ayaa nebi kasta lagu salliday marka waxaa la rabaa qofku inuu sabro u fiirsa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u fiirsa isaga oo waxa weeye la dhibayo oo la dhibaataynayo oo waxa weeye la daqray oo dhiiggu ka daadanayo oo waxa weeye dhibaato kasta loo geystay ayuu haddana wuxuu dhahayey oo waxa weeye uu ilaahay baryey allaahuma kfir liqowmi ilaahayow qoomkayga u dembi dhaa fa inahum laa yaclamuun juhaayo weeye waxba garan maayaan ha waxay garanayaan ma jirto marka imaam albukhaari iyo muslim ayaa warinaya sidaa daraaddeed baa sheekh cuthaymiin waxa uu leeyahay u fiirsa aayaddan qur-aankaa allah subxaanahu wa tacaala nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu waxau ku yidhi inaa naxnu nazalna dikr inaa ha inaa naxnu nazalna calayka alqur'aana tanziila annaga ayaa qur-aanka kugu soo dejinay waxay ahayd buu yidhi oo la sugayay in la yidhaahdo fashkur marka ilaahay nicmadiisa ku shukri laakiin ilaahay ma dhihine ilahay waxau yidhi fasbir lixukmi rabbika usabir marka diinta ilaahay hadduu ku baro waa nicmo ilaahay uu ku siiye ku sabir marka dacwada aad ku jirtid waa nicmo ilaahay ku siiye ku sabir wasabru yanqasimu alaaata aqsaam saddex qaybood buu uqaybsamayaa bu culummadu uqaybiya awalan sabirku waa inuu asabru inaad ku sabirtid calaa daacati illah daacada ilahay in lagu sabro waa ko midda labaad waa can maxaarim illahi in laga sabro wax walboo xaaraana in laga sabro tan saddexaad wixii ilaahay qadaray oo aqdaarta masaa'ibka xanuunada in lagu sabro ayaa la rabaa waka maxaa u daliila marka afartan masalo oo sheikhu inoo soo sheegay afartiiba waynu akrinay uu ina yidhi yajibu calayna tacalumu arbaca masaa'il alula alcilmu wahuwa macrifat اllah wamacrifatu nabiyi wamacrifatu din islam biladila athaniya alcamalu bihi in lagu camal falo athalitha addacwatu ilayh in dadka loogu yeero alraabica alsabru cala aladaa fiih daliil baa la rabaa marka leannahu sheikhu wuxuuna yidhi daliil waa in lagu barta diinta islaamka daliilshii marka waxaa weeye qowluhu tacaala waxau yidhi shiikhu wadaliilu qowluhu tacaala wاlcasri ina alinsana lafii khusr ila اladina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr afar arrimood baa laga soo reebay ilaahay waxa uu ku dhaartay casarka waa dahriga waa zamanka ama salaada casar ama xilliga la tukado intaba waa lagu fasiraay ina alinsaana dadkii lafii khusrin khasaaray ku sugan yihiin ay waa khasaareen oo naar bay gelayaan oo aakhiro waa khasaareen yaa laga soo reebay afar tusaale qofkii laga helay ila aladiina aamanuu kuwa iimaan laga helay wa camiluu saalixaati camal wanaagsan sameeyey wa tawaasaw bilxaqi xaqi isku dardaarmay wa tawaasaw bisabri sabarkiina isku dardaarmay afartaasi daliil waxay u tahay afartii masalo ila aladiina aamanuu cilmigiibay daliil u tahay oo qofku ilaa uu cilmi yeesho waxba ma rumayn karo wa camilu saalixaatina alcamalu bihi bay daliil u tahay oo qofku camalkiisu saalix ma noqon karo ilaa uu cilmi u yeesho camalkiisaani inuu saxiix yahay wa tawaasaw bilxaqi xaqii bay isugu yeedheen weeye oo xaqii bay isku dardaarmeen addacwatu ilayhi bay daliil u tahay wa tawaasaw bisabri asabru cala aladaa bay daliil u tahay oo inay sabraan bay isku dardaarmeen waka ibn qayim raximah llahu tacaala waxa uu leeyahay jihaadu nafsi nafta in lagu jihaado waa arbacu maraati kow midda ugu horaysa waa inuu qofku ku jihaado naftiisa oo waxa weeye calaa tacalumi alhudaa hadyigii iyo diintii xaqa ahayd inuu barto waxa weeye waa inuu ku jihaado xaqa inuu barto waa dalabulcilmigii waka liannahu fi dunya walaakhira kama maarmo labo waa inuu ku jihaado alcamalu bihi wixii uu bartay bacda cilmihi inuu ku jihaado inuu cilmigii uu bartay ku camal falo saddex waa inuu ku jihaado buu yidhi addacwatu ilayhi inuu dadka baro cilmigii uu bartay inuu dadka ugu yeedho oo uu baro afar waa inuu ku jihaado asabru waxa weye inuu ku jihaado sabir la yimaado calaa mashaaqi dacwa dhibta dacwadu ay leedahay iyo wixii kaa soo gaara inaad ku jihaadid ayaa la rabaa haddaba afartaa darajaba inuu qofkii la yimaado lagama maarmaan wa sababtu waxa weye haddii kale dacwadiisii ma noqonayso waxa weye dacwo midho dhasha qaala sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala waxau yidhi allah subxaana wa tacaala suuraddaanu ku dhaartay oo dahriga ayuu ku dhaartay zamanka oo dhan buu ku dhaartay inay dadkii o dhan khasaaro ku sugan yihiin qofkii aan laga helin afartan tilmaamood kow aliimaanu billah ilaahay inuu rumeeyo kaasina waxa uu soo gudagelayaa kulli keensanaya ilaahay inaad rumaysid ood si ictiqaadkii iyo aliimaanu billah arkaantii kulli la timaadid ood cilmi u yeeratid midda labaad alcamalu asaalix camal saalixa inaad la timaadid camalka saalixana waa maa waafaqa alkitaab wasunna waa wixii kitaabka iyo sunnaha waafaqa cilmi buna u baahan yahay watawaasi bilxaqi xaqa in la isku dardaarmo haddana waa dacwadii watawaasi bisabri sabarka in la isku dardaarmo ayaa loo baahan yahay haddaba wuxuu yidhi altawaasi bilxaqi waxa uu ka mida buu yidhi almru bilmacruufi wanahyi can lmunkar lannu allah subxaana watacala waxau yihi kuntum khayra umatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can lmunkar watu'minuuna billah ujeed walow ka walow aamana ahlulkitaabi lakaana khayra lah marka wanaag oo dhan waxaynu ku helay inaynu wanaagga isfarayno xumaanta iska ilaalinayno oon iska nahyinayno ilaahay rumaynayno taas ayaynu wanaagga ku helay haddaad rabtid marka inaad noqotid ummadda kuwa ugu khayr badan aad ka mid noqotid waa inaad afartan sifa la timaadaa waa inaad dadka xumaanta ka nahyidaa waa inaad wanaagga amartaa waa inaad waxa weeye markaa sabirtaa waa inaad cilmi yeelataa insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahayna ha noo fududeeyo waay qaala waxa uu yihi sheiku raximah llahu tacaala qaala shaaficiyu wa muxamed ibn idris الshaafici raximah اllahu tacaala waa imaam min aimati ahli الsunati waljamaca ashaafici abu cabdallah la yihahdaa kunyadiisa moxamed ibn idris ibn اlcabaas ibn cuثman ibn shaafici baa layaha shaafici waa awow dambe wa alhaashimiy اlqurashiy waxa weeye reer haashimiga qurashia waxa uu lagu dhalay magaalada la yidhahdo ghaza oo hadda falastiin bay ka mid tahay sanadku markuu ahaa mia wa hamsiin boqol iyo kontonkii hijiriyada masar buuna ku dhintay sanadku markuu ahaa laba boqol iyo waxa weye afartii waa imaam min acimati ahli الsuna waljamaca oo waxa weeye imaamu shaafici raximah اllahu tacaala ilaahay naxariistii ha ka waraabiye qaala waxa uu yihi raximah llah isagoo suuraddaa fasiraya low ma anzla allahu xujata calى khalqihi ila hadihi الsuura lakafathum ilaahay hadduu suuradaa maahe low maa anzla allahu hadduuna alla soo dejin lahayn xujatan ay daliil kaleba hadduuna soo dejin lahayn calaa khalqihi addoommadiisa ilaa hadihi suura suuradan mooye lakafathum waa ku filaan lahay macnaha laga wada waxa weeye suuradan mawcidada ku jirta iyo wanaagga ku jira keligeed haddii ilaahay soo dejin lahaa mawcido way ugu filaan lahayd ummadda axkaamtoo dhan kuma filla laakiin qofka caqliga leh wuxuu dareemi karaa suuraddan waxa ay ka hadashay aliimaanu billah walcamalu sa wadacwatu ila allah walsabru waa mawcido wey ee muraadku ma aha macnaha aka axkaamtii oo dhan iyo wax walba in iyada keligeed laga qaadanayo ma aha muraadku ujeedo imaamu shaafici ee wuxuu ujeedaa haddii keligeed loo soo dejin lahaa mawcido waa ugu filaan lahay oo qofku wuu dadaali lahaayo wuu ku waansoomi lahaa oo waxa weeye qofka waana waa ugu filan tahay وqاl الbخاriي رaحimh الlahu taعaalى imaam الbخaarي isagana mg kunyadiisa abu cabdالlah la yihahdaa mحamed iبn ismaaعiilna waa la yihahdaa iبn ibrahim albukhariy ayaa la yihah bukhaari ayuu ka yimid haggaa iyo waxa weeye ruushkay ka mid tahay oo dhoorkaa soviet union ka mid ahaa ayay ka mid ahayd bukhara waa magaalo weyn oo waxa weeye udhaxaysa xaggaas iyo maratay ruushka iyo ayay ku taallaa agagaarkaas markii finland iyo loo socdo iyo ruushka dhexdooda ay ku taallaayo magaalo weyn weeye bukhara baa la yihahdaa masaajido waaweyn baa ku yaalla magaaladaasuu ku dhashay waxa uuna dhashay raximah llahu tacaala shawaal bishi shawaal sanadku markuu ahaa arbaca wa tisciin wa mia boqol iyo sagaashan iyo afartii ayuu ku dhashay halkaa isagoo agoona hooyadiisaa soo korisay agoon buu ahaa kabacdina xaggaa iyo dee dhulkan buu yimid waxa weeye maka iyo madiine iyo cilmigii buu bartay ilaa uu noqday imaam muxaditha oo waxa weeye min a'imati ahli xadiid uu ka mid noqday oo waxa weeye macruufa ayuu noqday waxa uu dhintay raximah llahu tacaala wuxuu ku dhintay magaaladi ereyadii uu ku dhashay magaalo ka mid ahoo kharnaka la yidhaahdo ayuu waxa weeye uu ku dhintay oo beled yara oo waxa weeye samarqandi u dhow ayuu ku dhintay baa la yidhi habeenkii ciidulfitriga oo caawo kale markii ciiddii fitriga la galay ayuu dhintay oo waxa weeye soonkii uu dhammaaday sanadku marku waa sita wa khamsiin wa mi-atain laba boqol iyo konton iyo lixdii hijiriyadu markay ahayd qaala marka wuxuu yidhi imaamu albukhaari raximah llahu tacaala baab buu sameeyey fii kitaabihi saxiixi baabu lcilmi cilmi in la yeesha buu baab u yahay qabla ka hor alqowli qowl intaan la dhihin walcamal camalna intaan la samayn marka intaan qowl lagu hadlin camalna la samayn waa in cilmi la yeesha liannahu qowlka aad ku hadashay waxaa lagu odhanayaa maxaa u deliishatay camalkaad samaysay maxaa u deliil waxa una deliishaday shiiku wa daliilu qowluhu tacaala faclam anahu laa ilaha ila allah wastaqfir lidanbik faclam ogow oo cilmi u yeelo annahu laa ilaha ila allah allah mooye alla kaloo xaq lagu caabudo inuusan jirin wastakfir ka bacdi markaad dembi dhaaf weydiiso lidembika ilahay dembi dhaaf weydiiso waka marka dembi dhaafku waa camal la samaynaayo camalkii marka waxaa ka horeeya cilmi in la yeesho qaala waxa uu yidhi imaamu albukhaari fabada'a ilaahay waxa uu ka bilaabay bilcilmi cilmigii qabla alqowli intaan qowl la dhihin walcamal camalna aan la samayn waka sheekh cuthaymiin raxima llahu tacala wuxuu yidhi istadalla albukhaariy imaamu albukhaari wuxuu deliishaday hadihi alaaya u deliishaday waxa weeye calaa wujuubi albidaa'ati bilcilmi cilmi in lagu bilaabo horta marka hore waana wujuub waana daliil daahira qabla alqowli walcamal wa hada daliil buy marka wahada daliilun qawiy waa daliil qawiya oo waxa weye qof walba garan karo sababtu waxa weeye erey haddaad ku hadashid waxaa lagaa rabaa maxaa u daliishatay erey markaad ku hadashid daliil baa lagaa rabaa camal markaad samaysidna daliil baa lagaa rabaa waan iska sameeyey lagaa yeeli maayo marka haddaadan wixii cilmi ulahayn oo aad iskaga hadashid hadda waa lagu qabsanayaa marka haddaadan wixii aqoon ulahayn oo aad iska samaysid iskaga hadashidna waa lagu qabsanaya oo waa lagu weydiinaya daliil baa lagu weydiinaya sidaa daraaddeed marka inaad marka hore cilmi u yeelatid waxa aad samaynaysid camalka aad ilaahay ugu dhowaanaysid dacwada aad dadka ugu yeeraysid wax walba oo aad samaynaysid inaad marka hore cilmi u yeelatid waa lagaa maarmaan sidaa daraaddeed ayaa allah waxau yidhi faclam cilmi u yeelo wey waa amar la is-amrayo in cilmi la yeesho maxaa cilmi loo yeelanayaa macrifat ullahi weye ilaahay bara wey annahu laa ilaha illa allah alla mooye alla kale inuusan jirin xaq lagu caabudo horta baro markaad baratid oo allaah baratid allahaas aad cilmiga u yeelatay dembi dhaaf weydiiso marka allahaas aad cilmiga u yeelatay dembi dhaaf weydiiso waka liannahu alla aadan aqoonin oodan cilmi ulahayn dembi dhaaf see aad u weydiisanaysaa marka waa arrin waxa weeye adag wey marka sidaa daraaddeed marka hore cilmigii baad baranaysa salaaddii tukadaa lagu yidhi salaaddii horta marka hore cilmi u yeelo markaad salaaddii cilmi u yeeratid markaas tuko soomkii baad soomaysaa inaad soontaa rabtaa horta soomkii cilmi u yeelo markaad soonkii soon xajkii baad rabtaa inaad xajideed horta cilmi u yeelo ka bacdi xaji wax walba oo aad samaynaysid xaaraan iskama ilaalin kadhid xalaalna ma samayn kadhid haddaadan waxaa cilmi u yeelan marka hore saa daraaddeed cilmigu waa muhiim wey waana waxa ugu horeeya oo qabriga kaa badbaadinaya waayo qabriga markii lagu weydiiye man rabbuka haddaadan cilmi markii hore ulahayn waxa weeye haa haa baad odhanaysa wamaa di wamaa diinuka markii lagu yidhahdo haddaadan diinta cilmi ulahayn haa haa baad odhanaysa nebigaaga markii lagu weydiiyena haddaadan cilmi ulahayn haa haa baad odhanaysaa laakiin haddaad cilmi ulahayd oo intaba aad cilmi u yeelatay mid walba waxaad ku jawaabaysaa jawaab saxiixa cilmigu marka waa maxay alcilmu waxa weeye waa qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaaba cilmiga waxa loo yeelanayo waa kitaabka ilaahay waa sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo markaa lagu sharaxayo aqwaashii culummadu ay inoogu sharaxeen iyo waxa weeye aqwaashii saxaabada tafsiirkii kulli aynu saa ku baranayno taasaa cilmi la yidhaha haddaba halkaas ayaynu darsiga koowaad ku joojinaynaa oo waxa weeye shiikhu inoogu caddeeyey afartaa masalo oo waxa weeye waajibka inagu ah inaynu la nimaadno qof walba oo muslimana uu ku dadaalo arrintaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waana sii soconayaa kitaabku qaadi rabaydno walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin